wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay shir wadatashi ah oo ku saabsan wada shaqeynta wasaaradaha iyo degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland shirka oo diiradda lagu saaray wada shaqeynta laamaha dowladda ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda wasaaradaha jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqan ayaa ka warbixiyey shirka iyo waxa uu daaran yahay kulankan maanta wuxuu ku saabsan yahay intergovernmental relations ku saabsan yahay annaga arrimaha gudaha waxaa weeye waxyaalo badan oo dhinaca governancega ah baa nagula jira marka discussion ku saabsan sidii ay dowladda u wada shaqeyn lahayd iyo khaasatan dhinaca degmooyinka iyo khilaaf xalinta iyo hay-adaha dowladda siday u wada shaqeyn lahaayeen iyo wasaaradda ula shaqeyn lahayd iyo degmooyinka anaga degmooyinka maamulkooda nagu xidhiira way ogtihiin inay iska xasaasi iska yihiin arrimahooda ayaa nagu xidhiira marka arrinkaas ku saabsan yahay marka insha allah marka waxaan rajeynaynaa inay wuu soconayaa waxaan umana saddex bilood mid baa jira marka inay dadka halkan un hadda hayada dowladda ka socda inay nagala soo qayb galaan hadulaha idmaan rajeynaynaa oo mar walba aad haysaan magacyadooda aad nagala soo qayb galaan marka wixii sida caadiga ahayd markii la qabanayo kulamada nooca kaleeta ah wax akhbaarihii laisku weydaarsanay unbaa haddana laisku weydaarsan doonaa hadduu ilaahay idmo marka insha allah waxaan rajeynaynaa inay si fiican akhbaartaas loo kala qaato micnaha laga leeyahayna ay ay ay fahanto dadku ay fahmaan arrimaha xiriirka hayadaha dowladda xiriirka laga leeyahay inay fahmaan baan ayaan rajeynaynaa sababtoo wasaaradaha ka walba waxaa lagu yaqaanaa oo ay ka shaqeysaa hadda wasaaradda haweenka iyo xuquuqinsaanka kale arrimaha xuquuqinsaanka iyo arrimaha jendarka ka shaqeysaa dad baanagana ugu xisaabanoo mar walba aaga marka insha allah kuwana saasoo kaleetaan ka rabnaa